magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyo weyba laga gobaday munaasabad iyo ka galanjibeen ardayda fasalka siyidaad ee iskuulka farajano dufcaddii tumi afaraad ee sana dugsiyeedka ilaa walibana munaasabada goobroog ku hayay maamulka degmada macalimiinta iskuulka waalidiin baxda walbarashadiiyo guud ahaan ardaydaba ankoree maamulku higeenka iskuulka farajan ee magaalada kismaayo ayaa ku hadlay muhiimada langobaday munaasabada marka ugu horeysa fasalkan wuxuu soo maray maraaxil badan ayuu soo maray siddeed sano oo waxbarasho ayay soo mareen maantana waxay u gudbeen dugsi sare marka arrinkaasi waxaa aada ugu mahadsan mar labaad iyo mar saddexaad macallimiintii juhdiga kusoo bixisay oo siddeeddaa sano wax soo baraysay iyo sidoo kale waalidiintii subax walba soo kalihinaya ee wax walba u diyaarinaya wax walba la garab taagnaa haddaanna iskuulka farjanno ka iskuul ahaan waxaan u taagannahay inaan sanad walba soo saarno arday anfaca naftooda iyo waalidkoodaba dhinaga kale waxaana ku mid hubnoogya ku qayb galeen munaasabadda iyo ardayda kala dardaarmeen iyo sifay la walanbaradaan si oon horumarayaan mustaqbalsho waxbarashada si guud maadi iyo diiniba waxaa fiican in ilmaha la jeclaysiiyo inta waalidka ilmaha ku qasbi lahaa waxbarashada ku qasbi lahaa inuu ogala hadlo yoolka la baranayo inuu u tusaaleeyo in waxbarashada dantiisa ku jirto inuu tusaaleeyo in waxbarashada mustaqbalkiisa uu ku jiro
waalidiinta waxaan leeyahay cunigaada aa dhashay waa inaad laba shay kula dadaashaa cuniga adiga aa dhashay waa inaad laba shay kula dadaashaa shayga koowaad waa akhlaaqda wa akhlaaqda waa inaad cunigaaga kula dadaashaa hadduu gabadhaada ama wiilkaaga uusan akhlaaq lahayn laakiin aad cilmi barto cilmi aad laa faa'iidata lah waxaa uma suurtagalahay ilaahay idinku anfaco cilmiga aad barateen ogaadana faanoola farikama qoda farikama qodna kow ma joogtaan waxaa la doonayaa inaad guntigan iyo kaskaga dhigataan oo waxbarashadayna aad sii wadataan waalidiinta hal arrin baan leeyahay waalidiinay ardada soo qalin bedelatay barnaamijyadoodii waxaa la rabaa inaad u diyaar garowdaan hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto buugaag waxbarashadii hore ay u hayeen waxbarasho ka culus ayaa laga doonayaa maanta